reflect those of the management, staff, or ownership of WATB.
is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wadajir. inta walba waxaan radio wadajir WATB tumay afar labaatan am
ilahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaanba halkani waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa akhyaarta waxa iyaguna ay nogala jaan qaadi karaan fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa uga socdaa daafeed com warkii oo dhan bisha julaay maanta waa labaatan sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo toban warka waxaa si toosa stuudiyaha wadajir radio ee magaaladan atlanta idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi waxaana igala qayb qaadan doona wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya waa axmed cumar saalixi iyo weliba maxamed kaafi sheekh abuukar wararkeena maantana waxaa ugu dooroon dadka ku nool magaalada muqdisho iyadoo bisha ramadaan haatan ay gebageba tahay weli waxa ay la daalaadhacayaan xaalad cabsi leh oo magaalada ka jirta baarlamaanka dalka kenya oo diiday in ciidamada dalka kenya laga soo saaro dalka soomaaliya xildhibaan maxamed cumar talxa oo kasoo horjeestay guddi dowladdu ay u sameysay maamul sameynta saddexda gobol ee koonfur galbeed faahfaahin dheeriya oo kasoo baxaysa dagaal ka dhacay magaalada baydhabo iyo kulan looga arrinsanayay amniga baydhabo oo ka dhacay isla magaaladaas waa sidee xaalka magaalada kismaayo kadib weerarkii lagu qaaday baasto kulan madaxweyne ku-xigeenka jubba fartaag oo isaguna dhankiisa sheegay in uu beesha sale u sameeyey afhayeen dhaqan abaaro dad iyo duunyaba ay ku waxyeeloobeen oo ka dhacay gobolka gedo sidoo kale ayaa wararkeena waxaa ka mid noqon doona magaalada muqdisho kadib kolkii dowladda turkiya hay-adaheeda ay ka baxeen oo magaaladu ay noqotay meel isku soo dumaysa maalinba maalinta ka dambeysa wararkaas oo dhanna waxaad ku maqli doontaan wararkeena haatan faaqidaadeeda inoo bilaaban doonta ee wararkeena waxaana ugu horeyn doona dadka magaalada muqdisho oo beryihii lasoo dhaafay ee bishan ramadaan ay ku tartamayeen dushooda xarakada shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa ugu dambeyn dadka haatan waxaa u muuqda in inta ka dhiban bisha ramadaanka xaalada magaalada muqdisho dhinaca amniga aanay waxba iska bedeli doonin waa kan waryihiina maxamed kaafe warbixintaas kasoo diray isla magaalada muqdisho oo uu ku sugan yahay waxaa lagu jiraa bisha fadliga badan ee barakaysan tobankeedii ugu dambeeyey oo cibaado badan dadku ay gudanayaan dadka reer muqdisho oo doonaya inay ka faa'iidaystaan fadliga bishan ayaa dhanka kale waxaa hareeyey cabsi ay ka qabaan weerarada iyo weliba falalka ammaan darro ee ka jira caasimada al-shabaab ayaa ku hanjabay in ay weerarada sii laba jibaarayaan intii lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan gaar ahaan tobanka dambe waxay sheegeen inay ku cibaadaysanayaan weerarada iyo weliba falalka lidiga ku ah dowladda soomaaliya ee fadhigeeda uu yahay magaalada muqdisho taasina waxay cabsi ku beertay dadka muqdisho qaar badan oo ka mid ah masaajidda ku yaala magaalada ayaa xilliyada habeenkii ah dadku aysan aadin salaada sunnada ah ee taajidka iyadoo dadka qaarkood ay ku dukanayaan guryahooda ayagoo cabsi ka qaba haddii ay bannaanka aadaan in la bartilmaameysado sidoo kale xarumaha dowladda iyo meelaha muhimka ah ee magaalada ayaa dadku ay ka cabsanayaan in ay aaggaasi maraan ama ay isticmaalaan sababo la xiriira ayagoo ka cabsi qaba in ay saameeyaan weerar lagu qaado xarumahaas ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa meelaha ay joogaan waxaa laga dareemayaa foojignaan dheeraad ah magaaladana maalin kasta waxaa laga sameeyaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab iyadoo howlgalladaasi ay si wada jira u sameeyaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom qaar ka mid ah garaashya burta la dhigto ee ku yaalla magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa laga soo bixiyey gawaari ay ku xirnaayeen walxaha qarxa oo saraakiisha dowladda iyo kuwa amisomba ay sheegeen in la doonayay in weerar looga geysto garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maamulka degmada boondheere ayaa maanta sheegay inay gacanta ku dhigeen nin la shaqaynaya al-shabaab kaas oo ku dhumaalaysanaya degmada qaasim xasan cabdulaahi oo ah guddoomiyaha degmada boondheere ayaa sidaa yidhi
kalkuulada aan ku qabno shacabka degan degmada boondheere waa boqolkiiba boqol maxaa yeelay xalay hale hore ugu horeysay waxaan soo qabanay nin oo ka tirsanaa kooxda dheerqabayaasha waxaana noo soo gudbiyey shacabka gurigiina lakugu sheegaan tagnay qofkiina waan soo qabanay cadaaladana la horgeynaya waan ka hor tagnay waxaana lakugu sheegay inuu yahay nin kasoo xaafado kale ka yimiday raggaasna kamid ahaa meeshaana u yimiday tirdoon ahaan annaguna marka tirdoon kenya ka war helay shacabkaa noo soo gudbiyey annaguna xiddoon ka qaban al-shabaab waxay sheeganayaan inay ku xogan yihiin caasimadda oo xilliga ay doonaan weeraro iyo weliba falal ugaarsi ah ee u geysan karaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya dhanka kale baarlamaanka kenya ayaa kasoo horjeesta ciidamada kenya in laga saaro gudaha dalka soomaaliya mudanayaal ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka kenya oo lagu magacaabo jubilee ayaa waxaay sheegeen in ciidamadooda aan laga saari doonin gudaha dalka soomaaliya gudoomiyaha guddiga ammaanka ee baarlamaanka dalka kenya asman kamama oo warbaahinta la hadla ayaa waxa uu sheegay ciidamada kenya inay sii joogi doonaan gudaha dalka soomaaliya waxaana waxaan la aqbali karin oo ku tilmaama hadalkii kasoo yaray gudoomiyaha xisbiga cod raila odinga ee ahaa in laga saaro ciidamada kenya gudaha soomaaliya nasiib darro kooxda cod waxa ay ku hadleen luuqadda al-shabaab waxayna sheegeen in loo baahan yahay ciidamada kenya in laga saaro gudaha soomaaliya waxaana ugu baaqayaa mucaaradka in ay joojiyaan dhaqaaqyada ay ku muujinayaan inay ka mid yihiin al-shabaab ayuu yidhi kamama hogaamiyaha xisbiga mucaaradka kenya raila odinga ayaa ugu baaqay dowladda kenya inay si deg dega ciidamada kenya looga saaro gudaha soomaaliya isagoo sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in la caddeeyo tirada askarta kenya ee ku geeriyooday dagaalada soomaaliya ciidamada kenya ayaa ku sugan qeybo ka tirsan soomaaliya iyagoo dagaal kula jira dagaalyahanada al-shabaab waxaana lagu eedeeyaa ciidamada kenya inaysan u shaqaynin sida ciidamada kale ee amisom ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayagoo dhanka kalena lagu eedeeyo inay gacansaar la leeyihiin maamulka jubba axmed madoobe hogaamiyo fadhigooda uu yahay magaalada kismaayo maxamed kaafi sheekabukar radio wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyeena magaalada muqdisho maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho sida uu ku soo waramayo wariyaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi waxaa faahfaahin dheeriya laga helayaa dagaal xalay ka dhacay magaalada baydhabo caasimada gobolka baay war dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar xoogan oo xaray xarakada al-shabaab ay ku qaadeen magaalada baydhabo ayaa sheegay inay ku dhinteen in ka badan ilaa toddoba ruux oo isugu jira ciidamada dowladda al-shabaab iyo dad shacab ah wararka ayaa waxay sheegayaan in dagaalka uu socday ku dhowaad muddo hal saac iyo bar waxayna xarakada weerarkaasi cuslaa ku qaaday fariisimo ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada baydhabo dagaal kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay sargaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed waxaana uu sheegay in dagaalka uu ahaa mid gaadmaha waxaana uu tilmaamay in ay ku dileen dagaalyahanadii weerarka soo qaaday sargaalka waxaa intaasi uu ku daray intii uu socday dagaalka ay labada dhinac soo gargaartay khasaare badan waxaana daboolka uu ku qaaday inay soo gaareen khasaare dhankoodaha sidoo kalena ay jiraan khasaaro kale ay gaarsiiyeen dhinac kale dhankale xarakada al-shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa mararka qaar ku dagaalama qaybo ka mid a gobolka baay waxaana dagaalkaasi uu qayb ka yahay dagaaladii dhacayay muddooyinkii lasoo dhaafay dhinaca kale saraakiisha maamulka kumeelgaarka ee jubba oo ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ayaa sheegay in ammaanka magaalada aad loo adkeeyey islamarkaana aysan jirin wax falal ammaan darro ah oo ku wajahan magaalada kismaayo kolonel maxamed ismaaciil ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka been abuur oo uu tilmaamay in ilwareedyo lagu wareejinayo suuqyada magaalada waxaan hoosta uu ka xariiqay in wax walba ay wanaagsan yihiin ciidamada ayuu sheegay in maalmihii lasoo dhaaf ay soo qaqabteen dad lagu tuhmay islamarkaana aan wax dembi ah aan loo haysanin hadalka mas-uuliyiinta maamulka jubba ayaa waxaa ku soo beegmayaa xilli maalinimadii daraad weerar ismiidaamina lagu qaaday guriga uu magaalada kismaayo ka degan yahay iftiin xasan baasto oo ka mid ah saraakiisha maamulka jubba falkaas ismiidaaminta ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen ilaa toddoba ruux oo ay ku jiraan qoyska iftiin xasan baast halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen kuwaas oo hadda la sheegay in lagu dabiibayo dhinaca magaalada muqdisho axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed sida aad warbixintiisaba aad ku maqlayseen waxaa dagaalo soo noqnoqday ka jira gobolka baay degmooyin ka mid a iyadoo degmada caasimada u ah gobolka ee magaalada baydhabana xalay uu weerar ka dhacay haddaba arrimo looga hadlayay amniga magaalada baydhabo ayaa waxaa wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi uu ka wareystay wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada baydhabo waryahaas oo lagu magacaabo cabdilcasiis salaad waa mahadsan tahay maxamed kaafi sheekh abuukar shir maanta waxaa ka dhacay magaalada baydhabo xarunta gobolka baa shirkaasi oo ay wada yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha jigli mirafeeg iyo sidoo kale maamulka gobolka baay shirkaasi waxaa looga gol lahaa in guud ahaan la sugo ammaanka gobolka baay oo habeenadii iyo maalmihii lasoo dhaafay ay dagaallo ka dhacayeen gudoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoosow ayaa waxa uu sheegay inay ka go-an tahay maamulkiisa inay la dagaalamaan al-shabaab ayna ka saaraan guud ahaan degmooyinka gobolka baay ee deegaanadiisa isagoona gudoomiyaha gobolka baay ku adkeeyey in dagaaladii ka dhacay guud ahaan gobolka bakool bakool al-shabaab looga soo saaray ayna haatan iyagana ay diyaarinayaan inay ka saaraan sidoo kale magaalada baydhabo xarunta gobolka baay iyo deegaanadeeda hoose oo hadlaya hadaladiisa waxaa ka mid ahaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi wariyaha cabdilcasiis salaad oo baydhabo ku sugan ka wareysanayay guddiga amniga magaalada baydhabo oo kulan ka yeeshay xaaladda magaalada baydhabo iyo weliba guud ahaan gobolka baay weli waxaynu ku guda jirnaa wararkeenii aan idinku talagalnay ee wadajir radio maanta oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada atlanta oo aad welibana si toosa uga dhagaysanaysaan muwjada kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda madaxweyne ku-xigeenka jubba ayaa maanta waxa uu sheegay in uu u sameeyey afhayeen dhaqan beesha sade waa kan waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo warbixintaasi noo soo diray
كان وقتي هو إسلام قوان هناك العلوم ذلك إذا قال كل ربة حلم كذبا غيب احتمال إلى ما نقي وضعهم تنوز دارسة كل مريد من الله ما حلمي من ما توافق ما نقي وعكا على ربنا يا أبي كسر جيبي إلى الله انتصارك وقليل كباش سنة كل بربانا مثلا في أريد أسكاحة جنة كل كافي
waada maxamedan maalmihii ugu dambeeyey weerar ismiidaamin ayaa ka dhacay oo ilaa iyo waxaa lagu weeraray guriga iftiin xasan baaste oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ee maamulka meergaarka ee jubba dhimasho dhaawac ayuu sababay ilaa iyo iminka ma jirtaa cid loo qaqabtay falkaasi dhacdada ah ma jirto ilaa sanadkaas ma jiraan laakiin hadda sida mas-uuliyiinta hogaaminay ka tabagaysadeen ragga qaarkood hadda saraakiisha badan aan la xiriiray ilaa falkaasi wiilakaadkiisa waa lahayaa waa lagu tala jiraa mana wallahi saaka aan kulan warkaasi ma ahaanin isugu daba maaragtay dowlada jubbalandka wuxuu sheegay in fadlkii ay weli ku jiraan baaritaan heeraan waxaana badayay marbayna ay soo bandhigi doonaan arrimahaas ugu sheegtay
su-aal kale haddii aan ku weydiiyo een, maalmo ka hor waxaa lagu doortay afhayeenka cusub ee beesha sida ee gobollada jubbooyinka een, muddooyinka u dambeeyey kismaayo shaqaaqooyin ayaa ka taagnaa een, waxaad la kulanteen adinkoo ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobollada jubbooyinka jenaraal faritaag oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka meergaarka juba kulamadaasi maxaa looga hadlay maxaase ka soo baxay natiijooyin ah
aada aada inaan ku tahay kulamadaasi waa kala duwanaayn beer noocay ahaayeen kolkii ugu dambeeyey iyo madaxweyne ku-xigeenka kaga soo laabtay gobolka garood ee ku warbixinayay xaalado kala duwan ee marwaxaadihii ay ka soo mareen gobolka garood ay warbixino kookoodan ka dhiyaaray iyo maaragtay miladka ay ka soo gaareen macnaha iyo dibasishiidkii ay ka soo qabteen iyo ciidamadii ay mireeyeen iyo ururka haweenka ee gobolka garo oo ay mireeyeen adiga xaaladahaas markuu ka warbixiyo kadib jidka gudaadkiisii waxaa soo gunaadiyay madaxweyne wuxuu arrintii gundida oola dhigay in la sabo in la sameeyo guddi oo maaragtay buushisiin ah inay dhex galaan arrintaas ay ka shaqeeyaan isku dhaweysha halkaasi ka raadiyaan
warbixintaasna waxaa magaal waraysigaasna waxaa magaalada baardheere nooga soo diray waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi abaaro dad iyo dunyo aan kala reebin ayaa waxa uu kasoo sheegayaa waryaheena koonfur galbeed dalka soomaaliya axmed cumar saalixi qaybo ka tirsan gobolka gedo
gobolka maanta waxaa ka mid abaar xoogan xilliga gudaheeda sida hayana wax reeb oo ka dhahay hawl waraa ka mid jira xoolihii deegaanka ilaa luuq isheekiyo dooran sheekeysana meesha ugu dambeysa waxay mareen meesha la yidhahdo jirmi waxaa gurida ugu dambeysa wax xoolo oo gobolka jira ku dambeeya oo neefneef ari aan ka ahayn ma jira gobolka dhammaan lixdii toddobii toddoba waa isku mid abaar marka soono baa dheer oo dhan awood dowladka hoose ugu hogaar ah marka laga reebo inta kale abaar weeye dhulkina hadda meelaha balan meelaha badan biyihii way ka dhalareen wax wara oo biyo ku jiraanna mare deegaanka dhammaan sidayo deegaanada ugu daran ee abaarta sida ba-an ay u saamaysay maxaad inoogu sheegtaa kuwa waaweyn deegaanada ugu daran marka degmada baadeerada laga reebo lixda degmo kale saan way abaarta way isku sheegay wax biyo oo ka jira ilaa hadda haddii bishaan ogasta la gaaro biyo lacadana xataa laarti maayo meelaha bikood sida hadda ee gobolka degmada dardaari boordhogo ilaas maxaase luuq goorow dalaxaayo xeelwaaq iyo sabaha udhexeeyana waa sidaas ma jiri jiraantaas iyo rabaanta saddexda bilood oo xilli guda wax roob oo ka dhaca ma jira waatee waxaad sheegtay abaaro ba-an inay ka taagan yihiin degmooyin ka tirsan gobolka gedo ilaa iminka ma jiraan cid aad ka warqabtaan oo u geeriyootay oon iyo haraaq diyaanleyd meesha la yidhaahdo hadda maamulka diyaaradaha jajabeyeen oo la dhaadla ilaa iyo laga soo warxeeyay guduud oo aan hadda beegaa soo marisa waxaa weye afar iyo labaatanka saac oo lagu soo aadan haddaan biyaha xataa laga gaarin waa bishay arrintaas dad haraad maamulka u yimaaday meesha la yidhaahdo qabiida iyo bura usoo deentay biyo biyihina waayi soona garbaaraad usii gudbay kan waa ilaa hadda usii socdo oo usii hayaana weli ayaa hadda yaa kuwa caddayn karaa taas ayada waxaad sheegtay xoolihii gobolka gedo inta badan degmooyinka inay u hayaameen deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe marka arrintaasi bal ka waran gobolka jubbada dhexe arrimaha ugu waa u hayaamaan wax hadda deegaanka xoola jooga male hadda meeshaan kaalaanlaayo waa xoolaha xoola hadda iyo iyo daamey iyo bakteeriya ka dhacaysa magar waxaa dunyo oo aada ku nool oo deegaanka jooga wax gaari waayo oo socon waayo oo maato maahan wixii kale waa tagay waa tahay mar haddii xaalku uu sidaasi yahay waa sidee xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanadaasi nolosha waa la mid sahar baraka waa la mid iyaade ugu dambayn haddii aad ka mid tahay odayaasha dhaqanka gobolka gedo maxaa baaq ah oo aad jeedin lahayd waxaan baa u jeedinayaa ayaga caalamiga gargaarka sooyaanka in ay dhulkaan si gargaar mas-uuliyiinta meel kasta oo joogta dhan udud waxaa ganacsatada durida waxaa meeshan jira jiraan dhan baa ku darin sida ganacsatada iyo jaaliyadaha gobolka u dhashay dhammaantood in gobolkaa si degdega guriga loola soo gaaro julo iyo cunto iyo daawo intaa dhammaantood
ayadoo magaalada muqdisho bilowgii bishan barakaysan ee ramadaan ay ka baxeen hay-adihii ka socday dowladda turkiya ayaa haatan waxaa meel cidlo ah ku soo dhacay hay-adihii dowladda turkiya howlihii ay ka hayeen magaalada muqdisho gaar ahaan waxaa si gaara haatan farta loogu fiiqayaa in magaalada muqdisho uu qashinkii buux dhaafiyey isla mar ahaantaana cid wax ka qabataa ayaan jirin halka samaafarayaasha nalka kala- nalalka ka- baabuurta kala hagi jirayna haatan ay soo yaraanayaan waa kan warbixin ku saabsan arrimahaasi wakhtiga waxyaab la weeye marka la isla bardhigo maalmihii mugdiga iyo burburka oo ay soo martay caasimadda soomaaliya muqdisho dad badan ayaa waxay xasuusanayaan laamiyadii dayaca la burburay oo baabuurtu rafaadka badan ku qabeen iyo nidaam la-aantii socodka ee jaantaaroganta ahayd qashinkii buuxiyey laamiyada ee haddana la isu diidi jiray in la qaado waayo meelaha qaar maleeshiyaad baa joogay hase yeeshee wakhtiga isna waxa uu ahaa mid si la yaab la u socda dadkuna fahamkoodu waa uu kobcayay inkastoo sheekada muqdisho haddana ay hadba hayr u gudbaysay dad badan oo reer muqdisho waxa ay farxad badan dareemeen markii dhowr iyo labaatan sano kadib muqdisho lagu arkay dhismooyin ka socda wadooyinkeedii burbursanaa leerar bilicda muqdisho soo celiyey iyo samaafara shaqaynaya oo baabuurtu ay u hogaansamayaan tilmaamaha uu bixinayo waxaa iyana farxad kale ay ahayd markii bilic soo celinta muqdisho ay gacan ka heshay dowladda turkiga oo bilowday dayactir iyo daabulidda wasaqdii daadsanaa wadooyinka muhiimka ah oo burbur u hareeyey qashinka xaddaafkana yaalay oo la isweydiin jiray sida loo qaadi doono iyo halka la geyn doono waxaase la rumaysan yahay in ay hooshaa fududaatay markii loo adeegsaday gaadiid qashin daabula katarabiilo iyo shaqaale mushaari ah oo qashinkii la filaya qaadistiisa inuu qaadan doono sanooyin muddo kooban ka dhigay oo goobihii qashinka dilowday nadiifiyey iyo biyo fariisinadii halista ahaa iyo bulaacadihii xirmay waxaana soo muuqday bilow fiican oo ka turjumayay bilicdii iyo quruxdii muqdisho ay lahayd kadib wadooyinkii muhiimka ahaa oo si weyn loo dayactiray islamarkaana mugdigii laga baxay oo leerar iftiin badan la arkay suurogeliya muqdisho oo maalin aan lagu socon karin wakhtiyada qaar in habeen saq dhexe lagu socdo bal aan idin xasuusiyo goobihii caanka ahaa ee qashinka sanooyinka lasoo dhaafay marti sooray kawaanka xamar weyne ex baarlaman agagarkii dhagaxtuur afrika iyo agteedii iyo meelo kale oo ay ka mid tahay eeneeyo waxaana mar kale ay martigelinayaan qashinkii laga nadiifiyey iyo qurunkii kadib markii magaalada ay weydey gawaadhidii iyo shaqaalihii ka qaadi jiray qashinka goobahaasi iyo laamiyada sidaa daraaddeed soo lama dhihi karo muqdisho waxaa mar kale ay hoy u noqonaysaa qashinkii meel kasta ooli jiray wax ka yar shan iyo toban cisho gudahood marba haddaanay muuqan cid badasha kuwii hawshaa qaban jiray ajnebi baa ha ahaadee waxaa markhaati madoonto ah dhacdooyinkii aan ka soo sheekeeyey inay sii dheer tahay samaafarihii daarna in qaarkood ay dameen haddana ay demi doonaan haddii aan wax laga qaban kuwo kale waxaase dadku ay isweydiinayaan gobolka banaadir maamulkiisa iyay ku halaynayaan muqdisho oo bilicdeedii sii lumaysa mise gacmaha isu saaran howshu waa see la yeelaa illee horaa loo yidhi naftiigabe naf kale ma kalkaalo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay shaciib warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa kana soo jeeda gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu ka biyo diiday guddi dowladda federaalka ee u sameysay inay soo dhisaan maamul ka kooban saddex gobol ee koonfur galbeed guddigani waa guddi aan ku dhisnayn haba yaraatee wax nidaam iyo qaab mucari ee la tilmaami karo oo waxyaabaha loo idnaday ama la doonayo in loo maro oo lala yeeri mucari waxaa maamulkii saddexda gobol ee shabeellaha hoose iyo baydhabo iyo bakool bay u diyaarinayaan barnaamijkii marka ee goboladaasi iyo habkii iyaga lagu dhaqangelin lahaa sida hadda ee maarata dadka soo xoreyna ee barnaamijkaasi hadda oo dadka la doonaya inay qabtaanna ee waxaan arkayaa dad aanan loo fiirsanin hawshuu qaban lahaa iyo dadka la isu xoreyna ee inaysan wax badan maaragtay wixii dadka ay kalsooni ay ku qabi lahaayeen oo deegaamada soo hadal qaaday oo ay wada dhan yihiin oo iyaga markaa aamini lahaayeen oo rabitaankoodii wixii iyaga ay doonayaan ka turjumi lahaa sida sharciga uu qabo marna inaana wax lagu saleeyay uusan ahayn balse uu yahay guddi xaafifad lagu dhisay waata mudane ma noo sheegi kartaa wax cad oo guddigan aad ku dhaliilayso waxaas iyo waxaas baa lagu dhaliili karaa aad dhihi kartaa si sideeda wax markii la magacaabayo waxaa la eegaa dadka loo magacaabayo hawsha loo magacaabayo iyo waxa iyaga markaasi ay leeyihiin capacity dadka hawshaasi iyaga iyo dadkaasi ama aqoon wixii markaa laga sugayana dad markaa isku keeni kara sidaasi ayaa wax badan marka aanan loo xeerinin deegaan marka laga hadlaayona dadkiisa ayaa la eegaa markii gobol haddana la yidhaahdo sidaasoo kale ayaa gobolkaasi dadka wax laba in loo sameeyo rabitaankooda ayaa la fiiriyaa dadka iyaga matalo ayaa lagala tashtaa waxa iyaga la doonaya in loo sameeyo ayaa laga qeybgeliyaa sidii iyaga ay dhammaan berri ay u noqdaan wax dadkaasi raalli iskaga yihiin say meesha usoo baxaan marka dad la doonayo in maamul loo sameeyo deegaamadoodana la rabo in ayaga la bartilmaamaysado iyagana laga ilaalinayo talada iyo inay lu- ku yeeshaan ama in ayaga ay ka mid noqdaan waxa la doonaya marka in la sameeyo ama la rabo in lagu dhaqaaqo yani laba arrin oo isqaban karta maaha marka guddiga kan iyo dadka iyaga magacaabay waxaanu arkaynaa dad iyaga yakaha iyo quraanka isku cunaya furufta oo xataa aanan u fiirsanaynin yaka iyo qulaan ma la isku cuni karaa haddaad isku cuntaanna dadka ma idinka yeelayaan ma idin soconaysaa aanan xataa sheeko maaragtay haba yaraatee aanan ku darsanin ee iska indhacadees waxa iyaga hadda ay wadaan iyo maaragtay iska raday iyo wax la mid ah haddaanan ujeedo kale laga damacsanin oo fitna ah in dadka madaxa la isu geliyo oo waxa beri ee meesha ka dhalan doono dadaanan haba yaraatee ee iyaga waxba igama gelin ujeedadooda ay ku dambayso ayaad moodaa inay arrimahaan ay dhilaantiriyeen
waraysigan oo aada u dheer waxa aad ka dhammaystiran kartaa fadhiga aynu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com iyadoo haatan aanu soo gaarnay xilligaan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeenii inoo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo oo haatan gebagaba ah waxaanu idiin leenahay inta toddobaadka dambe barnaamij kale oo xiiso leh aan dib dambe ugu kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf sheekh cadow iyo farsamayaqaan maxamed siidow madow oo intuba idiin leh sidaas iyo ammaano allah
You're listening to WATB 1420, Decatur, Georgia. The preceding program was paid for by the program's producers. Opinions expressed do not necessarily reflect those of the management, staff, or ownership of WATB.